munaasabad xarigga looga jaraya xafiisyada xaafadaha degmada waaciya ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qayb galay agaasimaha arrimaha bulshada degmada gudoomiyaha degmada waaciya mas-uuliyiinta degmada bulshada xaafadaha iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada waaciya axmed xasan barre ayaa ka waramaya tirada xafiisyada la xarig jaray iyo adeegyada lagu qaban doono xarig jarro xafiisyadii xaafadaha degmada waaciye runtii waa markii ugu horreysay ee magaalada waaciye loo sameeyo xaafadihii hadda waxaan u sameynay afar xaafadood oo runtii magaalada loo kala qaybiyey afartaa xaafadood xaafad walba laamo hoostaga ayay leedahay runtii waxa weeye xaafadaha kan ama xafiisyadan xaafadaha in la sameeyo ama guddiyada xaafadaha waxay qayb ka tahay maamul daadejinta in shacabka loo dhoweeyo adeegii bulshada gudiyadatan xaafadaha hadda ka shaqaynaya waa dadkii hore uga shaqayn jiray arrimaha bulshada agaasimaha arrimaha bulshada degmada waaciye axmed cabdirashiid ayaa sheegay in maamulka degmada waaciye uu wado dadaallo lagu horumarinayo degmada aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka noqono kawaax ahaan aanu ku faraxsannahay in la furo waa munaasabad guud xaflad guud xarigjarka xaafadaha guud magaalada waaciye runtii waa markii u horreysay oo la sameeyo xaafadaha waxaa kaloo ka horreysay in maamulka dowladda hoose ee degmada waaciye ay maamul baahin samaysay lambarwan marka ay timi xafiiska oo ay si guud deegaamada tuulooyinka looga hirgeliyay nidaamkii dowliga ahaa haddii cashuur qaadistii noqon laheyd haddii adeega bulshada noqon laheyd dabcan hadda waa fayskii labaad oo ah si in maamulkii loo sii daadejiyo xaafadaha si ay iyagu waajibaadkooda u gutaan si guud iyo si gaaraheeda arrimaha bulshada xafiisyada xaafadaha degmada waaciya ayaa waxaa si isku tashi bulshaa u dhisay bulshada degmada oo garab ka helaya maamulka si loo helo meel ay ka helaan adeegyada horumarineed ee bulshada